ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wuxuu maanta magaalada muqdisho ka daafuray qorshaha qaran ee wadiiqooyinka xalka waara ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa sheegay in barakaca daba dheeraaday uu ka mid yahay caqabadaha ugu waaweyn ee dalka soo wajahay tobankii sane lasoo dhaafay kuwaas oo ay sababeen arrimo dabiici ah iyo kuwa bini-aadinimo ah isagoo tix raacay saameynta isdaba jooga ee abaaraha fatahaadaha iyo colaadaha ayuu ra-iisul wasaare u xusay in arrimaha ay sabab u yihiin barakaca dadka taas oo ay keentay in dowladdu ay mudnaan siinayso sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatooyinkaasi ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in qorshuhu uu yahay mid loo dhan yahay oo dhammaan dhinacyada uu quseeyo lagala soo tashtay wuxuuna markaasi u mahadceliya hay-adaha horumarinta iyo danayaasha kale ee taageerada joogtadaahi ee ku bixiyay sidii loo hirgelin lahaa qorshahan
mid ka mid a mushkiladaha ugu waaweyn ee dalkan haysta ayuu xal u yahay marka innaga mushkiladaha ugu waaweyn ayna haystaay waxaa waaye waa amniga waa dhaqaalaha mid weyn oo aada u dhib badani waa arrimaha bulshada iyo qaab nololeedka bulshadeenna ayaa ayaa mid ka mid a ah taas ayay qeyb weyn ka tahay marka one million oo soomaali ah haddiiba noloshoodii caadiga ahayd ay kusoo noqdaan oo meesha ay hadda yaallaan ay ka yimaadaan laga soo raro waa guul aada weyn ugu dambeyntii waxaa madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxayna markaasi dhammaantooda ay sheegeen sidii markaasi loo adkeyn lahaa ee horumarinta dhinaca xaqiiqooyinka xalka waara uu muhiim u yahay dadka barakacyaashaahi ee ku sugan dalka
taasoo macnaheeda uu yahay in dadka barakacayaasha ay helaan fursad waxbarasho oo lamid ah fursadaha dadka kale ay helaan marka qorshaha wasaaradda iyo qorshaha dowladda qayb weyn ayuu ka yahay marka aynu ka hadlayno ama macallimiinta ama dugsiyada ama waxbarashada marka taana waynu sii joogtaynayna haddii ilaahay qorshihii ugu fiicnaaye ee lagu fikiri karay ee khubarada maskaxdooda kasoo baxay hogaanka ra-iisul wasaarahana wuxuu noqday national solutions bathwaygan oo hadda waxaan rabaa inaan idinku bishaareeyo waa qorsho kharashkiisa iyo dhaqaalaha ku baxaya ee caddahay oo aad arkayseen laba dhibic sagaal bilyan waa laba bilyan oo dollar oo ku bixi lahaana ee caddahay waxaa kalanto oo aan idinku bishaaraynayaa from somaliland ilaa iyo meesha ugu dambaysa soomaaliya oo dhanna qaybay kawadiyihiin oo ay ugu dambaysay dagaalkii dhibaatada badan ee ka dhacday ee soomaaliyeed sool iyo sanaag iyo cayn